Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Kheyraadka Badda Maamulka Galmudug ayaa magaalada Dhuuso-Mareyb ku qabatay ololaha kor u qaadista wax soo saarka badda oo ujeedadiisu tahay isku xirka ganacsatada iyo magaalooyinka. Ololaha wax soo saarka ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Kheyraadka Badda Maamulka Galmudug, Ururka Haweenka Magaalada Dhuuso-Mareyb, ganacsatada kalluunka ka ganacsada iyo arday ka socday iskuulka sare ee Galgaduud. agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda maamulka galmudug cabdirashiid maxamed cabdi ayaa ka warramay muhiimadda kalluunka sidaa laba socotaanba galmudug waxay leedahay bad aad u dheer runtii oo kheyraad badan ka buuxo kalluun kaliya aan ahayn argoostadii ee muxuu ahay shirimbiskii waxaasoo dhan laakiinse dhibka jira waxay tahay dadkeenna xagga joogana waxay kalluun ku daadiyaan xeebta dadka halkaan joogana dee nafaqa darro ay ugu dhimanayaan ciyaalkeennii iskoolada waxay ka mid tahay meelaha dadka indhaha u ah oo bulshada wacyigelin haddii la dhaho dadka aad u gaarsii karo aqoontana u leh guryihii marka laga hadlaayo weliba dee dumarka markaan ka hadlayo marka waxaan hagaajinaynay silsiladda isku xirto kalluunka marka lasoo qabto ilaa meesha ugu dambayso oo ah meelihii laga isticmaalayay oo ah guryihii maqaaxyadihii hoteelladii oo haweenku ay ku leeyihiin door aad u weyn runtii marka laga hadlaayo meelahaas aan ka hadalno ugu dambeeyo iyo ganacsatadii oo ayagana joogo marka dhinac marka laga fiirsho waa koruqaadidda isticmaalka kalluunka dhinacna waa wacyigelin iyo dumarka inay ganacsatada ku xidhmaan kalluunka iibsadaan ilaah haddoo idma ganacsatadana waan waan sabood garinaynaa wixii dee korontada qaaliga ah solar iyo waxaasaan rab inaan aan u qorsheynaynay insha allah waxaan rajaynaynaa assessment inaan inaan sameyno oo injineer halkaan imaado magaalooyinkan hadda aan ugu muhiimsan taasna waa qorsheynaynay waxaan rajaynaynaa inay ayaguna markaa dee kalluun raqiisa ay bulshada u gudbiyaan wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda maamulka galmudug ayaa wada dadaallo lagu horumarinayo wax soo saarka kalluunka iyo sidii layskugu xiri lahaa ganacsatada iyo bulshooyinka ku nool magaalooyinka ka fog xeebaha